watahay dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka saare ciidla nuur ayaa soo jeedinaysa
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oonu ku lafagurayno qaraxyada ismiidaaminta ee ku soo noqnoqda dalka soomaaliya inta badan waxaynu maqalnaa qarax ka dhacay magaalada caasimaddah ee muqdisho ama magaalooyinka kale dad badan oo soomaaliya ayaa ku dhinta in kasii badanna dhaawac iyo burbur hantiyeed ayaa ka soo gaadha mararka qaar dad ajaanib ah ayaa ku jira dadka waxyeelladu soo gaadho qaraxyadu waa kuwo abaabulan loona soo qorsheeyey si ay dad badan dhibaato u gaadhsiiyaan mararka qaarna dagaal iyo israsaasayn ayaa muddo ka sii socota goobta la qarxiyey maxay tahay caqabadda hor taagan in wax laga qabto weerarrada isku jaaha eeg ee ku soo noqnoqda dalka ma jiraa qaab looga hortegi karo weerarradan ismiidaaminta ah badi waxaa la sheegaa in dadka weerarada geysanaya ay ku labisan yihiin dirayska iyo qalabka ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidee ayay saanadda milatari ku gaadhaa gacanta dadka weerarada geysta door intee leeg ayay hay-adaha kala duwan ee dowladdu ku leeyihiin sidii wax looga qaban lahaa dhacdooyinkan argagaxa leh qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu dhegaystayaal kaga bogan doonaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka waxaana ka qayb gelaya xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo xasanyare ku magac dheer kana tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo nabadgelyada lagana soo doorto maamul goboleedka jubbaland xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mida xildhibaanada ugu muddada dheer baarlamaanka soomaaliya haatan laga soo doortay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose waxaanu ka tirsan yahay guddiga howlaha guud dekedaha iyo arrimo kale oo la xidhiidha iyo weliba korneyl cabdilaahi cali macow oo ah khabiir aqoon u leh arrimaha ammaanka ciidamada iyo sidoo kale nabad sugidda amaba sirdoonka oo ku sugan dalkan maraykanka dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a waa dhownahay idinkaa mudan dhammaantiin aynu gudagalna barnaamijkeenna waxaan ku bilaabayaa xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo xasanyare ku magac dheer xildhibaan adiga lafdaadu waxaad dhowaan ka badbaaday qaraxii jimcihii toddobaadkii hore ka dhacay hoteelka ku yaala magaalada kismaayo oo dad badan oo soomaaliyihina ay ku dhinteen qaraxyadan way isku egyihiin qaabka loo soo abaabulayo ma jiraa wax laga baran karo si looga hortago kuwo kale amaba qaraxyo kale noocan oo kale ahi inay dhacaan saar aada umaadsantahay v o adaba marka hore waxaan rabaa inaan taasi u diro oo aan uga faaidaysto meeshan dhammaan dadkii eheladii qaraabadii ka geeriyoodeen dadkii ku shagiiday hotel asqasay oo anigana aan deganaa lafteeda qoraxdii ku dhacay aan ku sugnaa intii dhaawacaana ilaahay inuu u boogdayo falalkana horta waa falal aada u foolxun oo dadkan sameynayana dad maqlacaarig ah oo naftooda nacay weeyaan oo aaminsan shacab ah oo iska kafeecadiyo meel maqaaxid buuxa galab dinac ahayd annaga qaraxa dhacay shantii barkii iyo hoogaa meelahaasi ilaa dhowr boqol oo qof taanimo ayaa hoteel hoteel cusub oo hadda la qalabeeyey u ahaa ayaa fadhisay oo shacab u badan wax mas-uuliyiina xildhibaano ah aad bay u yaraayaan ilaa lix meelahaasan ku deganeen meesha laakiin shacabka ayaa hoteelka iyo ganacsatada iyo dadka qalbijoogta aada u deganaa siday rabeen wax uma noqonin oo ciidamada amniga ka hortagay laakiinse waxaan aaminsana waxay isticmaalaan ee aada u isticmaalaan dareyska ciidamada taasoo khatar ku ah oo amniga number one ah si looga hortegi lahaana muhiim tahay sababtoo ah markii qofka dareyskii ciidamada uu wato ama dareys ha ahaado military ah ama dareys ha ahaado booliis ah ama dareys nooswada ha ahaado wuu ku dhex gishanayaa waa waa dadka wuu khaldi karaa marka dareeskaasi oo gacmaha u galay waa waa khatarta u yihin wax waxyaabihii ciidamada iyo astaamaha lagu garanayay oo gacanta u galay number one inay ka tahay kasako wax ay aaminsan yihiin muddo ahaan iyo markala fiiriyo taas inay number one u tahay waan aaminsanaa aniga waan gartay waynu usoo noqon doonaa xildhibaan xasan arrimahaasi falanqayntooda xildhibaan maxamed cumar dalxa sababtan ay usoo noqnoqonayaan qaraxyadan ee loogu maaralayay adigu seed u aragtaa zaaro waad mahadsan tahay marka ugu horeysa salaamaya saaxiibada khadka igala jira xildhibaan xasan eyere iyo fokal maow caasiyadana waan la wadaagayaa saaxiibkay xasan kii ku dhimatay hoteelakaasiya kismaayo runtii qaraxyadani soo noqnoqoshadooda waxa uu sababaya mar weliba dad hadda nabadgelyada dadka soomaaliyeed ay maanta ayaga u hamuun qabaan dad iyaga kasoo horjeeda oo nabadgelyo xumada ayagana ee u arka inay dan ugu jirto labadaa maaragtay loolanka ka dhexeeya unbaa nin nabadii inuu soo celiya rabo iyo nin inaanan soo noqonin nabadii oo sidii la ahaan jiray in lagu sii jiro oo maaragtay sidaasi goostay cid waliba markaa gacan ha ku siiso ama ha ka dambayso arrintaas unbaa hadda aan sababta maaragtay ilaa iyo hadda nabadgelyada iyadoo wax badanna runtii la qabtay oo wax badan shalay meeshii soomaaliya ay taagnay xildhibaan waxaad carabka ku dhufatay inay jirto dad ay dan ugu jirto ammaan darrada oo iyagu sabab u noqonaya in qaraxyadan iyo waxyahan sii socdaan marka waxaa kaloo sheegtay inay jiraan dad u hardamaya in lagu soo celiyo ammaanka waddanka haddaad halkaa noo kala caddayso iyay kala yihiin labada dhinac r waa su-aal aada u muhiimsan waa run sibad ma arbeeda waxay leedahay masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaaid qoom waxay ayaga masiibo iyo hoog iyo ba ay u tahay baa qoomna faa'iida ugu jirta soomaaliya waxaad og tahay dad baa dhaqaale waxay ka sameeyeen dhibka annaga ee dadka soomaalida inteeda kale ee bilowday ee wadanka inay qaarkood isaaga tagaan ee duruuftii ayaga ee abuurtay ee amni darro iyo shidadii maaragtay ee loo geystay darteeda ayagana ay xoolihii ay ka talceen ee maanta meel ay kala geeyaan ay laayihiin kuwaasi dawlad ma rabaan kuwa ayagana sidaas oo kale ayagana awoodo iyo waxaan iyaga aan ku taamayn fi yawmi min alayaam iyagana wixii ayagana ay ka heleen maaragtay fawdada iyo dawlad la-aanta iyagana sidaa inay hawshaan ay kusii socoto way jecel yihiin shisheeyihii soomaaliya inay mar un lugaha maaragtay maaragtay inay la gasho halaag maaragtay ee inay ugu dhuftaan maaragtay jilmaha dhulka wax badan ayagana dejinaya qorshaheeda ayagana sidii soomaaliya ay la rabeen sidaan oo kale maaragtay inay sii ahaato jecel ama yacni iyaga inay dusha ay ka maamulaan sidaas oo kale kuwii ayagana ku haminayay yoolkii ayaga ay rabeen ayagana maanta way joogaan oo ayagana in dib aanan ooga laabano ma rabaan n g o-ya kolay ugu tahay oo dadka gaajada iyo rafaadka iyo qaxa iyo maaragtay guryo la-aanta ku dhacaysa iyaga inay qandaraasyo iyo mashaariic ay ka sameeyaan iyaga laftirkooda kama marna marka waa la isbiirsaday tijaarul xarbi kuwa loo yaqaano gees bay kaga jiraan dhibaatada kuwa aanan maaragtay soomaalinimada ee aanan ku weynayn ee gafanayaasha ahna dhinac bay kaga jiraan waan gartay waan soo koobkoobi doonaa jawaabaha inagoo jawaabta una baari doono haddii ilaahay ka dhigo waan usoo noqon doonaa corneyl macow laakiin waxaan ku noqonayaa xildhibaan xasan aada umahadsan tahay annaga xamarna waan ku noolnahay qaraxyada ka dhacayna waan ka warhaynaa waxaa in isweydiyo ubaahan dareeska anaga nagu weeraray oo hoteelka aan degenayn lagu weeraray dareeska ciidanka booliisku ahaa tawiradana waan hayaa booliska federaalka iskuulgulidinka ii dambeeye lagu qeybiyo waa nagu weeraray dareeskii hadduu gacanta ka baxay haddii hubkii gacanta uu ka baxay hubka isticmaalaya shabaabka hubkii dawladda yahay oo gacanta uu ka baxay dhammaan dareesii laisku qarxiyey wadada laga bilaabo lambar afar see saxafi ka bilaabo marka makarama ku xiji naaqaablood ku xiji sayidka ku xiji swal ku xiji tiyaatarka wadada ku xiji madaxtooyada agtooda ku xiji dhammaan waxaa lagu weeraray oo dhan dadka dareeska watay dareeska ciidamada dawladda federaalka watay wax hadda baaritaan lasoo sameeyo lasoo bandhiyo wallahi waxaas waxaasa ka dambeeyna lama hayo dadkii fuudeeyeyna lama hayo dadka qaarkood la qabtayna arshaabka la qabtayna oo la xukumay dil lagu xukumay lama dilayo saddex sana hadda joognaa aniga waxaa ku dhawaad baan labaana nahay wax degmaay wax gobol ah oo hadda istaraatiiji lagu xoreyna haddaysan jirin haddii information sharing ah oo uu ka dhexeyna dowlad goboleeda dowladda federaalka ah oo ay sasiiyaan intelligence board aho shabaabkii howlgaladeeda hadduusan jirin al-shabaabna waa loo dawaacsan yahay dowladda hadda jirtaa qorshe adowga al-shabaab ay kula dagaasho oo cad oo hamuun ay u qabto shabaab la dagaalankeeda ma jiro arrimahaas dhanka waxay ka dhigayaan in raalli laga yahay wax socda shabaab in lala dagaalamo oo horey loo socdo deegaanada in la xoreeyo aan la rabin waan gartay markaa dawladdaada arrinkaa ku eedeynaysaa waanad ku adkaysanaysaa tuhunkaasi waan ku adkaysanaya duhunkaas cadeymahaas laga jiraan qof loo qabtayna ma jiro ilaa hadda dawladda go-aanba kamaha shabaab inay la dagaalanto aad bay ugu dhawaacsan tahay dhinacii shabaab ay kula dagaalamaya hadda waxay ku mashquulsan tahay iminta dowlad goboleedyada baabi-inta golihii shacabka ee baarlamaanka wixii ka dhacay masala waxa siyaasadahaasaa lagu mashquulsaya laguma mashquulsano shabaab oo la gorwan ahaa amniga qaranka wadanka in laga xoreeyo mahofod ka dhaca ahaa lagu mashquulsanay waxaa lagu mashquulsan yahay aada iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan xasan yare waan kuu soo noqon doonaa corneyl macow baa ku jira khadka waa khabiir arrimahan dabcan u dhuun daloola muddo dheerna kasoo shaqaynayay corneyl macow fikirkaaga ugu horeyn bal intaynaan farsamo ahaan u gudbin arrimahaasi si ay ku gaari karaan fikirkaagu adiga waa sidee bismillahi raxmaan raxiim horta xildhibaan xasan waa ilaahaygii ka badbaadiyay ayaa mahad leh dadka soomaaliyeed oo ku dhaawacma ku dhinta maalin kasto qaraxyada oo maaragtay argagixisada cadowga ay soo maleegayaan waxaa ugu wacan argagixisada waxa waaye waa waa waa waa cadow abaabulan maaragtay aadna u xeelad badan xeeladiisana ay gaarsiisan tahay in ay maaragtay ay ay si fiican ay ula dheelaan geemka sirdoonka ama wardoonka ay ula dheelaan hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka ee loo igmaday in ay ka warqabto dhaqdhaqaaqa cadowga marnaba muxuu ahay kama gaashaamanayaan awoodna uma laha inay maaragtay ka gaashaantaan ka hor tagaan farsamooyinka sirdoon ee argagixisada ay adeegsanayso dadka soomaaliyeed maaneys xun ayaa loo bixiyey oo la yidhaahdo waa ummad fashilantay asaageeda ka hartay isla markaasna la yidhi muxuu ahay muwaadinka amnigiisana aan sugi karin xildhibaan dalho waxa uu uu ku eedeeyey muxuu ahay gafanayaal iyo muxuu ahay dad aan dawladnimo rabin iyo ayaa maaragtay sabab u ah sababta waxa waaye waa aqoon darri soomaaliya waa waa waa waa gumucda ama muxuu ahay center of gravity ayaan dhihi karaa argagixisada ay kasoo burqanaysa geeska africa dawlado aysan argagixiso dhibaato aysan ku haynin ayaa sharciga argagixisada muxuu ahay inay gudbiyeen muxuu ahay dalku muwaadinkooda ku sugaan ammaankiisa ku sugaan argagixisada waxa waaye waa shabaab iyo shabaab kalkaaliye waa muxuu ahay dambiilayaal abaabulan oo muxuu ahay oo lacagta zakawaadka muxuu ahay ay ugu magac dareen ama canshuuraadka muxuu ahay xoog kaga qaado oo shabaabka muxuu ahay gaarsiiyo si ay logistica iyo hub iyo rasaas iyo dharka ciidanka oo hadda muxuu ahay ay gabaadka ay ka dhigtaan inay ku wareeraan xarumaha dawladda u sahlo midda kaleeta hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka sharciyadba maba ahin dad rabitaankood ayaa hay-ad looga dhigay marka hay-ad waa wakaalad yaa hub qaadan karo yaa jurisdiction muxuu ahay amni ka shaqayn karo waxaa ka shaqayn karaa ciidan afarta ciidan ayay ka mid tahay laakiinse dana gaara iyadoo lagu fushanayo ayaa waxa uu agaasimayaal aan aqoon u lahayn karti u lahayn sirdoonka waxa uu yahay aan aqoonin basic intelligence weligood aan maaragtay galaas aan u tagin ama practice aan ku sameynin magaalooyinka ay ka shaqaynayaan bartilmaameedka iyo cadowga sidoo u adeegta aan garanaynin midda kale oo ugu daran waxa waaye container waxaa la qabtay oo oo dekeda muqdisho laga qabtay oo oo halkan magnetka ah oo baabuurta ay ku dhejiyaan oo birqabadka oo maalin kasta dadka dilaayo oo dhaawacayo oo cagaha ka goynayo oo gumaadayo dadka waxa waaya containerkii la qabtay ee noodsugida ay qabatay meel allaala meesha oo meel uu ku dambeeya lama yaqaano faraha ayuu ka baxay cadowga ayuu dib ugu noqday marka waxaasoo dhan oo maaragta oo qaldan oo ogaal la-aan maaragta u dhacayo ayaa dadka soomaaliyeed ay maaragtay ay maganay u yihiin aada iyo aad baad umahadsan tahay waxaan fursad siinayaa xildhibaan dalxa zahra waa mahadsan tahay aniga saaxiibaday mathalan xasan oo aan xildhibaan golaha shacabka wadanahay waxaan kuracsanahay waxaan kuracsaneen baa jira cornel macowna meel isaga qaar wax uu isiiyey iyo wax uu xoogaa isagana aan wax ka dhigi lahaaba iyadana meesha ku jirta waa mare horta dawladdu ma aha maaragtay shaksiyaad dawladdu waa hay-ado dastuuri iyo maaragtay qaab dhismeedkeeda waxa maanta aan shacbiga soomaaliyeed halkan uga fasirayo maaha waxa dhacay khaladaad waa la dhihi karaa raxsanaan waa meesha jirto laakiin dawlad iyo maaragtay iyo iyo iyo shabaab ama waxaa rabtid u bixiyo argagixisada ayaa xiriir ka dhexeeya yacni aniga ereygaasi ma qabo mana aaminsani haddii mid maalin dhacay qof asaga uu xoogaa yar ee dareemayo aniga qarankii tiyaatarka waa ku jiray madaxweyne maaragtay sheekh shariif xilligiisii hor isra wasaare cabdiyada isagoo khudbeynayo raggii hortiisa ragaan maanta aada isabayno oo qiimo lahabaa gadaasheeda fadhigaa ku dhintay oo runtii aada loo wada garanayo oo qaarkooda isboortiga caan ay ku ahaayeen qaarkooda maanta xildhibaane ay ahaayeen oo mawli macaani uu kamid ahaa wiish iyo maaragtay raggii maanta la yaqiinay ay ku dhinteen yacni micnaheedu maalintaasi aniga xanuunkaasi ilaahay iga badbaadiyey dawladdaa ka dambeysay haddaan idaado yacni dawladdu waa ay ra-iisul wasaariyo meesha joogmiyaa ka dambeeya oo isaga noloshiisa halista aan wada galnay xildhibaanadii iyo jiradii meesha ku jirnay ilan anigii baa dawladda ka tirsanay sidaas oo kale ayaa golobal nalagu weeraray oo nala soo hor istaagay oo annaga ilaahay naga badbaadiyey ee nalagu garaacay baasuukayaal si individuala marka loo hadlan annaga waxa marjaja laamigeeda marayna ayaa rasaasina lagu furay ee ciidamadii nala socday iyo iska dahay darawalkeediibaa aniga ku dhintay ilaahay baan xaggiisa ka noolnahay horta eeduhu haddii ninba si uu doono uu ufasiro dhibkeeda yeelanaysaa laakiin kabacsanaan iyo waayo aragnimo intaba annaga waxaan ku daboolaynaa waxay tahay xaggeen wax kasoo bilownay horta marka aniga aan ka hadlayo iyo marka aan leeyahay markaan xamar aan la imaanayo madaxweyne cabdullaahi yuusuf xildhibaanka keliya la socday ee madaxtooyena soo galay baan ahaa madaxtooyada soomaaliyeedna markaas eeyaha iyo munkulaalaha ayaa isku dhaafdaafayay maantana wejiga ay leedahay quruxda xamar ka muuqda oo aan la qarin karin yani intaasoo dadaal ee ciidanka samaynayo oo har iyo habeen soo jeedana oo ama xuduudka maanta ama cadowga anaga naga xigsanayo iyagana waxba ma aha waa yani shabaab bay gacansaarna leeyihiin hadal waxoogaa runtii aniga aanan ii cunsamin oo qof soomaali ah oo ama damiirkaa ilaalinayo ciidamada aan wax ku nahay ee har iyo habeen ama golaheena ilaalinayo oo anaga aan maalinta intaan kusoo shirno aan kasoo baxno habeen iyo maalin ama taagan dhaxan dalkani loolan fara badan baa laisku hayaa ganacsato ayaa iyada xataa marmarka qaar aan ku kala xishoonaynin nin walba asigoo ganacsigiisa ninka kale kuxumaynayo inay qaarkood ay fal ay ku yeeshaan oo waxyaabaha qaarkood ee xanta hadii anaga aan yidna bacda danni ismu nin kastoo ilaahay u yiri nin walba wuxuu ka shakinaya nin kale nin baa ganacsigiisa hodeeladiisa qurux badan niman kale ee ganacsigaasi uu kaga dheereeyey inaysan ayagan alli ka lahayn inay adeegsan karaan waxyaabo fara badan iyo tobab fara badan nin baa kursi iyo magacaabad ee caawa in xil inta loo magacaabo ayaa beri inta la waayay ayaa waxaa laleeyahay ninkan kursigaa laga dishay kuwa aan gafanayaasha ku tilmaamayna waa kuwa aad baad umahadsan tahay xildhibaan dalxa haddii aad dhegaysta imika nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan qaraxyada ismiidaaminta ah ee soo noqnoqda kuwaasi oo galaafta nolosha dad badan kuwo kalena dhaawac iyo tiif mahadha ah ku reeba ma jiraa wax laga qaban karo qaraxyadaasi yayse tahay inay wax ka qabtaan waxaana barnaamijka ka qaybgelaya xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo xildhibaan xasan yare ku magac dheer oo ka mid ah guddiga nabadgelyada iyo arrimaha gudaha xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan guddiga howlaha guud ee golaha shacabka ee soomaaliya iyo korneyl cabdilaahi cali macow oo aqoon u leh arrimaha nabadgelyada ciidamada iyo weliba sirdoonka barnaamijku halkiisi ha inooga sii socdo korneyl macow haddii aan adiga mikrofoonka kuu soo wareejiyo waxaan filayaa inaad u hollatay inaad wax ka tidhaahdo doodda ay labada xildhibaan isweydaarsanayeen ee ugu dambeysay is-eedeynta iyo maaragtay in oo loo soo rogo muxuu ahay eedeynta muxuu ahay shacabkii iyo muxuu ahay iyo waxaasoo dhan waxaa ka bargaraynaya waxa waaye oo ka hortagi lahaa marka xildhibaanada ay sharciga la dagaalanka argagixisada ay gudbiyaan waxa aan rabaa inaan weydiiyey xildhibaanada sharafta loo maanta imaqleysa iyo kuwa maanta qadka ku jiraan maxay ku dhacday in sharciga la dagaalanka argagixisada oo sideed sano oo idin hor yaallo oo aad gudbin weysaan si loogu daneeyo loo loona daryeelo muxuu ahay amniga iyo xasiloonida shacabka soomaaliyeed idinkaga baahan yihiin maxaad maaragta u sharciyeyn laadiin hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka oo aan hay-ad lagu tilmaamay oo jurisdictionki iyo sharciga magaca looga bedela xataa idinka ayuusan idin soo marin marka meesha fawdadan ka socoto iyo waxyaabahan oo oo maaragtay isdiidan oo oo shacabka soomaaliyeed ay ku wareersan yihiin ayaa la rabaa xildhibaanada inay u fariistaan waa waxa adduunyadao dhan ay la yaaban tahay soomaaliya maxay sharciga argagixisada argagixisada u yeelan weysa waan gartay waxaan waxaan weydiinayn waan gartay xilli waan kuusoo noqon doonaa cornel macow isla su-aashaasi aad kor u qaaday waxaan weydiinayaa xildhibaan xasan oo ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka amaba golaha shacabka xildhibaan xasan eedaha intaan dhinacba dhinac u tuurin idinka maxaa shaqadiina u qaban weydeen xeerkaa la sheegaya hortiina yaalla aada u meel marin weydeen horta xeerarka baarlamaanka la geeyo kuwana way siyaasadeysanyihiin kuwana ma siyaasadeysno waa iska xeerar caadi ah xeerarka siyaasadaha kulugle ama ama siyaasada dawlad aada uga horimaada baarlamaanka lama marsiiyo baarlamaankan hadda jirana iyo iyo dawladda wa isku wuu isku milmay hadda jag and balance waxa la dhaho hadda soomaaliya ka jira ma jiro oo markii guddoomiyihii hore baarlamanka meesha ka baxay oo suu ku baxay ogtahay kadib baarlamanka u aragtaan wax walba waa la ansixin baa maqashaan wax hadda oo sameeya malaha la dagaalanka argagixisada dawladda hadda jirtaa sharciga la dagaalanka argagixisada inuu baarlamaanka mara ma sharciyada inuu mara ayna rabin bay ayay kamid tahay afar good baa la keenay kadibna waa la joojiyey waana laga meereysanayaa sababtoo ah hay-adda nabad sugidda ayaa ku jirta dib u egisteeda ayaa lambarwan ka noqonaya in lagu soo daro in macnaha shuruucda dalka la waafajiyo intaas markii laga tago amniga hadda inaan isku turtuurno ani hadda aan dhalha oo nin dawlad difaacay nin kasoo horjeeda inaan noqono maaha markaa wax difaacaysid waxaa fiican si daraatin inaa wax difaacdid annaga kama sheekeynayna dawladda cabdullaahi yuusuf tiisa khaliif dawladan waxaa cabdullaahi farmaado waan rabaa waxaan ku cabdullaahi farmaado wuxuu xilka kala wareegay ay soo berweri xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud halkuu joogay maantana halkii la taagan yahay tanweydiya ubaahan baa taas amniga xasan sheekh maxamuud iyo hadda dawladda xasan madaxweyne ka ah dawladda maxamed cabdullahi farmada madaxweyne ka yahay amniga yaa wax ka qabtayaan wax ka qaban baa lasgarab dhigayaa xasan sheekna waxaa la garab dhigayaa sheekh shariif baa la garab dhigayaa asagana sheekh shariifna waxaa la garab dhigayaa cabdullaahi yuusuf marka dowlada dowladda ku xigta horta la xisaabinaya saas yaana yaana meeshii zero laga soo bilaabay bilbaladkii aan laga soo bilaabina ha laga soo bilaabo dowladii dowladda waxay kala wareegtay dowladda waxay kala wareegtay ciidan dhisan maanta ciidanka meesha saagan waa arkin xaaladiisa waa ka warqabtaan maal maalin walba waxaa laleeyahay Waan waxba waxbaa la hagaajinaya waxa dhacaya waa ka warqabtaan ciidanka u baaba'ay waan gartay Eh, dadka marka cusub baa la waan qoraya.
gartay Dadka waan gartay cusub baa la xildhi- qoraya.
xildhibaan Dadka xasan la dadka cusub ee la qorayo waxay yihiin lama yaqaano fitan laguma sameynin waan gartay konton iyo afar milyan oo dollar ayay dowladda sacuudiga ku taageertay dowladda soomaaliya hubkii lagu soo gaday loodisi lagu soo gaday meela ka baxeen lama yaqaan ilaa hadda Dow- dowladda lama tiinin dowladda federaalka meesha ku hetan lama yaqaan bareeska gacantu ka baxay anna waxaa eedeynayno eed hadda aan leenahay saas iyo saas maahan eed waxaa weeye factis baa meesha yaala maxaa loo dili laayahay dadka shabaabka dadka qarxiya marka maxkamada la diliyo oo la xukumo muxuu madaxweyne u saxiixi laayahay dadka fifteen fourteen october lagu laayay dadkii qarxa geesi boqolkiiba sagaashan waxaa dhihi kara waxay ku xiran yihiin xabsiga waana la xukumay maxaa loo dili laayahay dadkii aan hotel geystay maka maxaa loo xukumi laayahay dadkii hotelka geystay laasaablad maxaa loo xukumi laayahay waxaas waxay dhiirigelinayaan al-shabaab inay sii adkeystaan qarxay ay sii geystaan hal yar dhaquudal hotelka hadda anigaan ku jiray nimanka markii sa- afar nin baa hal gaari isku qarxiyey labada nin kale waa la dilay ninka kalena noloshaa lagu hayaa muuna fakin waa la hayaa waa dhaawac wuu joogaa kuwan la- saddexda kan la qabtay iyo labada la dilay dhar cad bay hoos ka qabeen dharka dareeska ciidankana way qabeen xamara saasay sameeyaano dharka ciidanka ah dharka cad dharka aan jibilka gisanayaan si dadka ugu dhex duultaan marka xabadda ka dhamaato waad mahadsantahay xildhibaan xasan xildhibaan dalxa adoo aada u soo koobaya wallahi horta een, waa mahadsanyahay saaxiibkayga xasan siduu aniga ee, uu iga maaragtay ee, aaminsan yahay inaan dowladda difaacayo aniga laftigeeda waxaan ka aaminsanahay inuu had iyo jeer mucaaradka difaaco oo uu ka dhinaca maaragtay dowladda yahay taa labadeena isku ridridi mayno laakiin ee, waxaa hadday indhahaagu ee, iyagu ee, ay jecel yihiin waxaad jeceshahay mar waliba inaad wanaagooda aad sheegtad laakiin haddii indhahaagu amba marka hore aanan jeclayn hadde sidaad wanaag ooga sheegtaan iska aragbo anaga ee, dawladdu inay wax qabanayso faallo uma baahna korneelka waxaa ku batay ee, su-aashiisa ee, sharciga argagixisada kun sharci baa intaan ansixinnay ayaa inuu dhaqan galay iyo inuusan dhaqan gelin la isweydiinayaa haddayba ummadda tani wax iyada ay fulinayso ama ay dhegaysanayso ama sharci ay ku dhaqmayso allihii abuuray ee diinta islaamka kusoo dejiyey inuu dhiigka muslim xaaraan uu yahay ee rasuulka salallahu calayhi wasalam risaaladiisii ay ku jirtay ninkii ee maanta nin muslim ah dila asagoo ummadda oo dhan dhameeyey kaasay qadarin lahayd aynan dhegaysan lahayd macadallahi midaan anaga gacanta aan u taagnay ama anaga aan maaragtay ee faraha maaragtay aan isku fiifiiqnay marka horta ninkii ilaahay iyo diin yaqaano iimaansan maaragtay waxa uu asaga ee uu rumaysan yahay umaba baahna in sharci argagixisa uu sugo oo inuu baarlamaan usoo ansixiyo si ilaahay uu qaadan lahaa kaas una ku dhaqmi lahaa ninka si ilaahay qaadan waayey si rasuulka qaadan waayeyna iska dhaafa baarlamaan iyo aqal sare waxay soo saaraan wixii u n ay soo saaraan iyo wixii kale asaga iyo kuwaasi lamid bay la noqonayaan marka saas horta waxaan dadka eh, aaminsanad iyo jeer inay wax un ku eedeeyaan ayaan jeclaan lahaa inay u qaataan Eh, haddiiba aan waan nahay gartay dad waan gartay waa mahadsan tahay xildhibaan dalxa waan kuusoo noqon doonaa waxaan rabaa farsamo ahaan een, korneyl macaw inaan weydiiyo dharka ciidamadu ma suuquu yaallaa laga soo iibsadaayo qof kastaa ka iibsan karaa sidee loo malaynayaa inuu gacanta dadka kale ku gaari kara ama dadka weerarada ismiidaaminta geysanaya ee ciday doonaanba ha ahaadaane midda kale ciidamada soomaaliya ma leeyihiin dhar u gaara oo lagu yaqaano oo aan meel kale laga helaynin cornel macow dhowaana xamar baad ka soo noqotay bal arrimaha noo faahfaahay ah, sharciyada oo oo ciidamada qalabka sida ay ku dhisan yihiin waxaa asaas u ah oo muxuu ahay lafdhabar u ah discipliinka ciidamada qalabka Een, ilaa iyo hadda waxaa lagu wareersan yahay dalkii soomaaliyeed oo intaa oo civil war soo galay oo maaragta dowlad hanti wadaaga la dagaalamay inaan hanti wadaagnahay iyo inaan shuucinahay lama kala yaqaana waxaad arkaysaa taliyihii xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida oo m- m- meelaha fagaaraha ay maaragtay iyo siyaasiyiinta ay ku khudbeynayaan gadaal ka taagan dhankoodana ka sacbinayo taasi horta marka ugu horeysa discibliinka way kasoo horjeedaa waayo ciidamada qalabka sida waa ka mamnuuc inay maaragtay siyaasad iyo kooxadiimeed iyo iyo iyo iyo qabiil intaba ay ku lug yeeshaan sharcigooda ayaa diidaya laakiinse had gartaan dadka soomaaliyeed waxayba la wareersan yihiinbo ma waxaan aan dib aan ugu noqonay muxuu ahay xilligii guulwadayaasha aan usoo noqdo su-aashaada su-aashaada waxa waaye dharka see lagu helaa een hadda ka hor t- een tusaale yar haddii aan ku siiyo lixdameeyadii ayaa hal qoray oo oo oo talyaaniga uu ka tegay qoryihii talyaaniga uu ka tegay oo dagaalkii labaad oo adduunka lagu t- lagu galay ayaa bakhaar uu ku xariisnaa ninkii bakhaar wadaha ahay oo uu furaha hayay ayaa markii tirakoobka la sameeya hal qoray oo dagaalkii labaad adduunka la sameeya laga waayay muxuu ahaa makhaasiinkii hubka yaallay ninkaa waxa uu mutaystay in qoriga la raadiyo investigation la sameeyo baaritaan la sameeyo laga soo qabta magaalada muqdisho umahayna meel banaankeeda miyiga oo reer baadiyo oo maarata oo laga iibiyey marka la isla xisaabtan ma jiro waxaa jiro boqolaal nooc oo tuuta oo kolba maxuaha dafcaddi soo baxdo ciidana la siiyo oo iska firirsan oo habkan oo maaragtay magaalada dhan iska yaallo ninka maqaasinkahayla lama xisaabtamaayo askarigii muxuu ahay male hoy uu kusoo hoydo maxaa dharahoo la siiyey maxaa rasaasahoo la siiyey qoriga la siiyey waa noociis weli ma haystaa marka waxaasoo dhan oo fowdaa waxaa ugu wacan taliyihii ay kasoo askumaysa muxuu ahay sharciyadda waddanka kuna arooraysa qaabka ciidanka u shaqeeya ama u howlgalo ama heegan uu u yahay cadowga inuu la dagaalamo wuxuuba ku mashquulaba siyaasad iyo cambain uu ku jiraa waan gartay marka ciidanku dharka ma waxaa la odhan karaa ma ciidamadaa iibiya ma meeshay ciidankuba ka helaan bay qolyahan ismiidaaminayaana dharka ka helaan mise ay ku dhex jiraanba dabcan ciidamadoo sidaa darteed baa iyagana lagu siyaa bal haddaad gunta ugu daadegto sidey farsamo ahaan ku gaari karaan horta horta fiiri dadka soomaaliyeed waxaan rabaa maantay qofka bini aadmiga oo hal boqol oo dollar oo mushaara oo ku noolaan kara waa kuma ma jiro askarigaa waxaa la siiyaa hal boqol oo dollaraa la siiyaa markuu gaajoodana wuxuu finjilaa rasaasta ayuu iibinaa marka ugu dambayso uu dhibaatoodana qoriga inuu iska iibiyo oo dharka iibiyo iska dhaqaaqa dambiilayaasha abaabula organize crimeka oo logisticada u sahla muxuu ahay shabaabka waxa ay joogaan muqdisho meelaha ay joogaan waa la yaqaana cirtoogtaaba la yidhaahda waaba caamba waa business weyn oo muxuu ahay aan sharciyaysnayn oo canshuur aan laga qaadin oo sharci daraa oo muxuu ahay aruuriyo waxa dadka soomaaliya lagu dhibaateeyo kuwaas ayuu u gacan galaa ama maqaasiinku ka soo baxaa marka isla xisaabtankii iyo ka warqabkii ciidanka oo muxuu ahay laga warqaba in laga warqabay ahayd waan garta waa mahadsan tahay waa kuu soo noqon doonaa cornel macow xildhibaan xasan baanu imanaya xasan haddaynu gabagabada barnaamijka ku dhowaano golida sharci dejintaa tihin idinkaa laydinka rabaa shuruucda iyo qawaaniinta waddanka inaad qeybtiina ka qaadataan oo sharciyada dejisaan ma waxaa ka sugaysaan dowladdu inay idinku tidhaahdo sidaa yeela oo sharcigaa soo saara oo markaa sharciyo laydiin soo dhiibay unaad ansixisaan meeyey doorkii sharci dejintu ee arrimahaasi shuruuc ka soo saari lahaa bal marka la diido sharciyada soo saartaan dadku ha arkee annaga sharciga loo gudiyo waa loo soo saara sharcina waxaa keena wasaaradaha kushuqullada keena shuruucda ay rabaan sharcina waa sharciga u unkumo uu baarlamaanka soo saaro marka sharciyada siyaasadeysan ama ama istraatiijiga ah oo dhan aad baa loo qasaa baarlamaankana saa u xasuustay waa baarlamaan aada u qaybsan labada sana hadda ugu dambeysayna aan ku dhawaad ahaa khilaaf badan uu dhex galay welina micnaha barleel ahoo aan aan si fiican u shaqaynaynin waxaa la qarin karana ma aha oo hadda oo oo qofkan ceebtiisa inuu sheegto geesinimada ka mid tahay oo ciladaasaan leenaha inuu dhaho loodan baarlamaanka ka jirta inuu waajibaadkiisu guto oo lees badan baana saaran mas-uuliyaddaasna dowladda iska leedahay aniga waxaan aaminsanahay mabda ahaan in arrintan sidan raalli loogu yahay sidana la rabo waddankan twenty twenty inaan doorasho la aadeen waddankan la xoreyn extension in la aadeen la rabo saasna dadka ay u baaba'ayaan saam in lala dagaalamo waddanka lagu xoreeyo aan la rabin waxaaso dhan indhaha laga daawanaya cid lagula xisaabtamayana ma laha taas ayaan aaminsanahay waa mahadsantahay xildhibaan xasan waa kusoo noqon doonaa xildhibaan dalxa muddo dheer baad baarlamaanka kusoo jirtay siyaasiyiinta ugu muddada dheer waddankaad ka mid tahay arrimahanina waa wax soo noqnoqda ilaa haddana ma muuqato qorshe diyaargarow oo lagaga gaashaaman karo arrimahan oo kale inay dhici karaan ama lagu xadidi karo ugu yaraan maxaad u malaynaysaa golihii baarlamaanku inuu ka qaban karo dowladdu inay ka qaban karto shacbiga iyo dowladdu iskaashanaya inay ka qaban karaan zara mahadsanid zara waxaa horta bani aadamka fiican inuu ku xisaabtamo waxaa adduunka la yidhaahdo marxalado oo macartay ayaa dadka haddoo macartay xilligii la taagan yahay ayaa wixii la qabanayo iyo wixii markaa lagu sugan yahay ayaa laga ambaqaadaa shalay markii annaga aan ahayn macartay ee dawlad buuxda oo u dhamaystiran suverenitygeeda wejigii lagu qiimeyn jiray maanta ninka ku qiimeynaya aniga ma garanayo dadka soomaaliyeed siyaabo kala duwan baa nin walba cabirka uu maarta u saaraya markuu dawladda uu dhiririnayo aniga waxaan aaminsanahay dalka gudihiisa ma isku duruuf baan nahay haddii soomaaliya magacii la dhihi jira laysku soo qaado kama soo qaad maanta somaliland sida ay nidaam waxay u samaysatay ama dadkeeda ayaga ay u qarteen inay ayaga isku nabdeeyaan oo ayaga hubka iskaga qaadeen ma ooma suurtowdaa in meelaha qaarkood ee gobollada soomaaliya ee maanta koonfur soo jira in sidaas oo kale aan yeelno nidaamka puntland ee sida quruxda badan ee uga hirgalay ee kala dambeynta ee ka jirto anigaa dadka horsheeyay garowsaan baabuur uga soo qaatay ilaa qardhada hal isbaara ima joojinin madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya tay geedo hoosada waxaana kusoo cabaayay ilaa iyo maaragtay hadeer tan waa ka ra-iisul wasaare sidaasi maaragtay ee u dhex taagan ee dhinaca weliba maaragtay ee loo jiidayo baydhabo marka adiga uu taga ma ka suurtoodaa marka jilibsa ma tegi karaa mise maaye duruufta taalla baydhabo ma taallaa tan camar taalla ma taallaa maaragtay hirshabeelle horta waa inaan qiimeyn aan ku samayna meel weliba markaan ka hadlayno sida ay tahay laakiin hadda saaxibkeyga maaragtay korneel macow war dal waxaa nahay annaga aanan xataa cunaqabatee naga saaran inaan dawladnimo noqono ciidamo intaasoo kun oo shisheeya ah ayaa na kala ilaaliya soomaaliya ku kala dhex jirto beri hadday ka tagaan masiirka soomaaliyeed wax uu noqonayo la garan maayo horta aan wax ahaan ayaa aan taaganahay annaga waa mahadsantaha ahaanada dadka ay kaga dhegan tahay waa ma mahadsantaha garan karo sida ay ayaga loola waa wadaagi kuu soo noqon doonaa xildhibaan dalxa mahadsanid Ee, xildhibaanka sharafta leh waxa aan rabaa hal mid inaan maaragta aan aan u nuuriyo Een, heerka een, ciidamada qalabka sida ee discipliinka waa inuu dib ugu akriya looma ogola askariga iyo sarkaalka iyo taliyaha inuu dad siyaasiyiina xaflado ay samaysanaya inuu ka qayb galo sharcigaas ayaa u diidaya marka waxa waaye markii aad shuruucdaadii iyo wixii adiga waddanka ku yaallo lagu wadaayo haddii aad idinka aad ilaalin weysaan oo taliyaha markii oo oo rabitaanka lagu soo lagu soo xulaayo ay noqonayso maxaa horta aniga daacad ma ii noqonay maxaa aniga ma ii sacabinaysaa haa markaasaa loo magacaaba taasi laftirkeedu dee ma eed bay noqon kartaa haddii madaxweynuhu ama ra-iisul wasaaruhu qof isaga daacad u ah oo siyaasaddiisa uu ku hagayo waddanka daacad u ahoo raalli ka ah haddii uu soo magacawdo miyaanay taasi hawshan wanaajinaynin intii qof ka soo horjeeda oo aan siyaasadda iyo aragtida midna la wadaagin intii la keeni lahaa maya xeerka ciidamada qalabka sida marnaba uma ogolo in ay siyaasad ay ku dhex milmaan madaxweynaha waxa waaye waa waa waa waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida magacaabid ayuu leeyahay laakiinse muxuu ahaye looma adeegsan karo sidii la doono muxuu ahaye taliyaha waa ku magacaabay waana kaa qaadaya haddii aniga aad maarata daacad ii noqon weyso taasi waxa ay noqonaysaa dictator ayay u noqonaysaa waxay noqonaysaa berigii oo hanti wadaagii iyo ay ayay u noqonaysaa marka waa waxaa la rabaa in ciidamada qalabka sida ay ka madax banaanaadaan siyaasadda oo baamboyda iyo xafladaha siyaasadda ay ay ay ku qorayaan dadka ka celin karo oo ka hor istaagi karo waa xildhibaanada shuruucdaasna way haystaan iyaga wayna yaqaaniin Waan wayna gartay.
haystaan in muxuu ahay shuruucdaa lagu shaqeeyo gabagabadii barnaamijkeenu soo gaadhnay xildhibaan xasan ayaan weydiinayaa xalka siduu isagu u arko halka waxaan u arkaa een, dadka aqoonta u leh een, shabaab baa lala dagaalamayaa intelligency shabaab xogta ka keeni kara imanka niman ciidamo tiro badan uma gelaymaa laba qof iyo saddex qof oo isqarxinaysa wey intelligency cadowgaaga waa inaad tabartiisa iyo qorshihiisa ogaataa wuxuu ku dagaalamaya dadka quality-ga leh aqoonta u leh in shaqada la geliyo in la jeclaysiga iyo qof jeclaysiga laga daayo in hantida qaranka loo isticmaalayo siyaasadda laga daayo amniga loo isticmaalo ila dagaalanka argagixisada ee aan loo isticmaalin burburinta baarlamaanka iyo burburinta dowlad goboleedyada iyo burburinta inaan lagu baabi'inina een, loo adeegsado la dagaalanka al-shabaab dhaqaalaha la geliyo marka waxaa loo baahan yahay si loo dhiirigeliyo ciidamada mushaara fiicanna inay helaan logistic fiicanna inay helaan qofkii rasaasta yaalna cadowga in lagula dagaalamo Waad taasna waa mahadsantahay.
kacalka inuu yahaanay waad mahadsan ee waxaan u imanayaa xildhibaan dalxa xalka sidaad u arkaysa adigu dhinacaaga waayo xalka wuxuu ku jiraa in waddankan cadaalad horta marka u horeysa in la helo alcadaala hiyo asaasu lxukm haddaanan cadaalad jirin nabad ma jirayso haddaan nabad jirina nabad ma jirayso waxaa nin waliba uu soomaaliya ka leexleexanayaa cadaalad darada ku habsatay burburkan hooye aabba u ah midnima la-aanta hooye aabba u ah ee wax isku aaminida iyo wax isu ogolaanshaha lidku ah waxaa halka soomaaliya ay lacdahay waa dhinacaas nin walibana waxaa ka horeysa diinta uu aaminsan yahay ee iyada la rabo inuu ku dhaqmo tan qabiilkiisa uu haysto inuu kaga horeysiyo tan ee ilaahay na faray inaan ku dhaqanno ilaa ay ka harto qabyaalada iyo maaragtay ee garab iskusiinta maaragtay gardarada iyo awood wax kudoonka iyo muruq taabashada soomaalinimada dad baa laftirkooda marti inay ku yihiin oo kale lagula dhaqmaa dad baa qayladooda iyo awoodooda waxay rabaan ku qaata aqoon warkeeda iskaba dhaaf wax laga hadlayo ee adduunyada lagu hormaray soomaaliya lagaaga warami maayo zaara waad ka dhalatay waxa la degayna waa taqaanaa iyadana way is og tahay wayna iska warqabtaa soomaaliya taas baa la degtay ilaa taasi laga gudbana waddanka iska daba wareega laga bixi maayo sida hadda ee ilaahayna gardarn laguma gelayo dulmigii anaga la sameeyey waana laga jaraya ilaa iyo haddana dad baa jecel dulmigaas oo lagu sii jiro aada iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan dalxa waxaan gabagabadii barnaamijka aynu kusoo gabagabaynaynaa aan siinayaa cornel macow horta waxa waaye culammada iyo iyo iyo shacabka iyo dadka waxgaradka iyo ururada bulshada intaba qaylad dheer ayay waxay ku yidhaahdeen dalkan in maaragtay loo duubto oo maaragtay laga wada shaqeeyo muxuu ahay amniga iyo xasiloonida muwaadinka laga shaqeeya culammada baaqiyo badan ay soo saareen shirar badan oo amniga looga hadlayo la dagaalanka argagixisada ayay soo saareen laakiinse meesha waxa ay ka hadlaysan tahay wax ka dhaqaaqila ay yihiin waa dawladdi waa dawladdi ayaa la rabaa go-aanadaas iyo khayladhaanta ka imaanaysa ururada bulshada aa isku wada daray iyo culammada oo maalin kasta la leeyahay qaabka ha loo sameeyo cadaalad dadka ha loo sameeyo isku duubnida dadweynaha waa mid loo baahan yahay si oo ma soomaaliya maaragtay ceebta iyo caayada ay maaragtay iyo yasida uu caalamka uu nayasayo iyo dawladaha deriska looga baxo oo hogaamiye daacadana ay helaan arrintan way dhammaanaysaa aada iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waay waay mahadsantahay zahra assalaamu calaykum guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka ee maanta iyo caawa oo aanu ku lafaguraynay qaraxyada ismiidaamintaah ee kusoo noqnoqda dalka soomaaliya inta badanna aynu ka maqalno magaalada caasimaddah ee muqdisho iyo magaalooyin kaleba kuwaasi oo ogolaafta nolosha dad badan oo soomaaliya kuwo badanna ku keena dhaawac jidhahaaneed iyo hanti ka burburta guud ahaana dadka soomaalida ah ku reebay naxdin iyo tiif mahadho ku noqotay waxaa barnaamijka ka qayb galay xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo xasan yare ku magac dheer laga soo doorto maamul goboleedka jubbaland ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo ammaanka ee golaha shacabka iyo sidoo kale xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mida xildhibaanada ugu muddada dheer baarlamaanka soomaaliya haatan laga soo doortay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose waxaanu ka tirsan yahay guddiga howlaha guud dekedaha iyo arrimo kale oo la xidhiidha iyo weliba korneyl cabdilaahi cali macow oo ah khabiir aqoon u leh arrimaha ammaanka ciidamada iyo sirdoonka wuxuu haatan ku sugan yahay dalkan maraykanka dhowaanna ka soo noqday magaalada muqdisho waxaa kaloo dhegaystayaal naga xusuusinaya in jenaraal cabdilaahi gaafo maxamuud oo ah sarkaal aqoon durugsan u leh arrimaha ammaanka iyo sirdoonka xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda soomaaliya haatana ka tirsan golaha shacabka oo aannu ku tala galnay inuu barnaamijka nagala qayb galo daqiiqadihii ugu dambeeyey ee aannu barnaamijka bilaabaynay ay noo suurtogeli weyday intaaynu barnaamijkan oo kale a iskugu imanayno dhinacayga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka faaqidaada toddobaadka iyo sahra ciidla nuur ayaad dhegaysanayseen